salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamantii ilikiima meel kastoo dunida aa ka joogta halkani waa radio tuka heran dhegeystayaal waxaanu maanta idiin haynaa waraysi qaybtii labaad oo aanu la yeelanay xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo kamid ah xildhibaanada dhowaan kusoo baxay baarlamaanka soomaaliya xildhibaanka ayaa qeybtiisan labaad waxa uu kaga hadli doonaa wadahadalka somalilan iyo soomaaliya sidee ayuu midhodhal u noqon karaa sidee ayaa laisu qancin karaa iyo waxyaalo kaloo badan
xildhibaan su-aal waxaan kaa weydiinayaa wadahadalkii somalilan iyo soomaaliya kolley in badan ayaa loo qabtay wada in ay bal iyaga laftigoodu dee gacmaha shisheeye intay ka tagaan iyagu ay wada hadlaan oo wuxuuna ay ku heshiiyaan ama meel isugu soo dhawaadaan wadahadaladii way istaageen sideed is leedahay waa lagu xalili karaa ama waa loo geli karaa in somalilan iyo soomaaliya ay wada hadlaan oo wax lagu isku fahmaan
anigu waxaan isleeyahay halka laga bilaabayo waa fahamka horta fahamka midnimada laga qaadanayo in laisla fahmo halkaas oo meesha laga duulaya ay noqoto meel laisla fahamsan yahay hadda waxaa laga duulayay laba meelood oo iska soo horjeeda qole waxay aaminsan tahay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay lama taabutaan tahay n laga wada hadli karin waxaan ka ahayn in lasii xoojiyo qolana waxay aaminsan tahay oo markaa matsalan qolada xagga soomaaliya ka tegeysay saasay miiska ku tegeysay iyagoo marka hore fikriyan intaa xambaarsan oo ka duuliyay qodobada dhan ee ay meesha la tegayaana ay ku salaysan yihiin un muqadisnimada soomaaliya in la ilaaliyo kuwa somaliland ka ibanayana waxay aaminsanaayeen in iyana muqadasnimada somaliland inay ka go-do soomaaliya inteeda kale oo ay ka baxdo midoogii ay lixdankii gashay iyana inay muqadas tahay oo aan laga wada hadli karin in soomaaliya ay kusoo noqdaan labadii muqadas baa miiska isugu tegi jiray qodobada ay u qoranna waxay ahaayeen un qodobo ka shidaal qaadanaya labadaa muqadas haddii midnimada soomaaliya iyo ta somalilandba lagu saleeyo arrin muqadas dee wax laga wada hadlaa meesha ma yaalaan marka horta marka hore in ummadda soomaaliyeed loo sheego midnimada soomaaliyana inaanay muqadas ahayn oo aanay ta hargeysi muqadas ahayn oonay ta xamar muqadas ahayn oo kismaayo aanay muqadas ahayn oo waxaan midnimada gebigeedaba la yidhaahdaa ay tahay dad intay isu yimaadaan is afgarta oo ku heshiiyeyna hal dowlad yeeshaan haddii halkaa laga duulaan waxaan qabaa inay waxaan oo dhan iska hagaagi lahaayeen kamana rajo xuni anigu aad baan ugu rajo weynay ummadda reer somaliland dantoodu inay ku jirto midnimo soomaaliyeed laakiin marka qofku dhinaca kale ka yimaada ku yidhaahdo waaba muqadas kama bixi karti dee waxay iyana odhanayaan waa ka bixi karnaayo badda kula dhac marka labadaas horta in la iswaafajiyo la yidhahdo warba horta muqadasnimada meel inaga dhigo midnimo muqadasi ma jirto midda maraykankaan muqadas ahayn ta etoobiya aan muqadas ahayn keenaan muqadas ahayn wax muqadas la yidhahdaa ma jiro reerkeenu meeshu degay xaafadda hargeysa ka degan yahay baan muqadas ahayn ina marka horta halkaas anu anu anigu aan qabaa inay tahay halka ay ka quruntay u baahan in horta la saxo marka taa la isla afgastaa waxaan kale oo dhami waa mechanics waa sidii laisu gelgelin lahaa un maxaa la yidhahdaa daribo birti ay qaadan lahayd loo loo loo qabansiin lahaa
xildhibaan waan gartay dadka reer somaliland waxa ay tirsanayaan in la xasuuqay sidoo kalena markii ay ku darsadeen aan systemkii waxba laga siinin runtii aadna waxaad sheegtay in dee waxaan oo dhan inta meel la iska dhigo dadku ay safgartaan oo tafaahum intay sameeyaan arrintaas sidaad isleedahay somaliland shacabkeeda waa looga dhaadhicin karaa arrintaas sidaad adigu ad u geyn lahayd u maareyn lahayd
wallahi horta tan tan xasuuqa anigu umalayn maayo inay ta ugu weyne meesha taalla inay inay inay tahay waxaa ka xasuuqan wuxuu ahaa symptom buu ahaa xasuuq wuxuu ahaa xanuunka waxyaalaha natiijada noqday ee xanuunka jira mu ahayn xanuunka jiraa wuxuu ahaa laba dowladood baa midoobay labadii dowladoodoo midoobay mid baa tirsatay intii kala liqday oo ummadii keenay dowladnimada dowladnimadii sidii ay rabeen isaga dhex waayay marka tabashadii unba waxay gaadhay heer ah in iyana ay dagaal galaan iyana xasuuq lagu sameeyo marka arrinta u baahan in la daweeyo anigu ma qabo inay tahay xasuuqa arrinta xasuuqa arrintii keentay xasuuqa weeye in la daweeyo oo ay dawadu ka bilaabmaysaa maaha xasuuqa laftiisii maaha xasuuqa waa ka xunnahay anigu markaa hargeysaan joogay dawadeyn in xasuuq lagu xooxinayo mahe anigii dadka ay ka duldhacaysay baan ayaan ayaan ayaan ayaan kamid ahaa waanan ka xumay sidii ay waxu dhaceen anigu goobjoog baan ka ahaa oo cid marti ugama yihi in ii sheegtaa muhiim ah markaas xasuuqaasi jiritaankiisa iyo jiritaan la-aantiisa waxaa ka muhiimsan oo aniga igala muhiimsan wixii xasuuqa keenay in la daweeyo laga wada hadlo intii ku dhimatayna waxaan leenahay ilahay u naxariisto arrintaasina anigu sida loo weyneynayo ee looga weyneysiinayo wixii xasuuqa keenay ma qaba inay inay inay inay arrintaata wixii xasuuqa keenay baa ka weyn maaragtay xasuuqa waayo xasuuqa wixii keenay haddaan la sixin xasuuqa mar labaadna wuu imanaya ama inaga aan geysana ama iyago ha geystaan marka arrintii baa u baahan in laga shaqeeyo
marka sidee leedahay ummadda soomaaliyeed oo aan ku daro aan ku daro sidee ummadda reer somaliland looga dhaadhicin karaa midnimada dabcan in la doodo oo maaragtay somaliland haddii ay rabto in koonfur lala wada hadlo koonfur dood baa ka jirta maanta anu idaacadaha koonfur intaan tago waan odhan karaa so xamar baan ku dhici karaa inaan idhaahdo annagu waanu go-onay oon idaacadaha kaga doodi karaa oo aan odhan karaa idinma rabno oo unionkii waanu ka baxnay dooda ma laga qaban karaa hargeysa wey oo oo oo hargeysa ma ogoshahay oo dadka ma lagu xiraya haddii doodaa ay galaan annaga xamarna lagu xiri maayo haddaan doodaa galle iyaga ma lagu ma ma loo ogol yahay dadka reer somaliland inay doodaa galaan midda u baahan in la isweydiiya ila taa weeye anu waxaan qabaa haddii doodaa la ogolaado in hargeysa laga furo oo si xalaal loo galo in waxyaalo badan isbedeli lahaayeen oo unionku nooca uu noqonaya dabcan anigu ma qabo inuu noocii hore noqonayo oo dee nooca aada looga fikiray oo dadkan lagu ilaaliyo ma garanaysaa waxyaalihii ay tabanayeenna lagaga shaafiyo inaanay mustaqbalka dib ugu dhicina oo laga celiyo aanay dhicina dee la hubiyo oo institutionska iyo sidii dowladnimada loo dhisiyo ay qeyb ka noqoto inaan wixii hore aanay dib usoo noqon baan qabaa in in la gaari karo waxaa la sheegaya cabdi fatax intaanan ka bixin arrintaa in madaxda somaliland ay effecti badan ku leeyihiin hadba ciddii laga dooranayo muqdisho ee kasoo jeeda somaliland marka maxaad leedahay way maadaama effect ay ku leeyihiin oo aanay ka ay ka gacan marnayn arrinta doorashooyinka arrinta aadna tidhi ru doodaas waxaa muhiima in doodaa laga qabto la ogoleysiiyeen doodaa laga qabto maxaad leedahay way hor way hor taagan yihin
wallahi horta anigu taa ma umalaynaya dee madaxdu inay dabcan cabsiyaa ku jira oo cabsida jirta waxa weeye ka xukunka joogaana wuxuu leeyahy war arimaad bad isku gashaa haddii aad waxaa ka hadasho ka soo socdaana wuxuu leeyahy anigu markaan qabtaan ka hadli doonaa marka uu yimaadana isna waxay ku noqonaysaa un xoogaa xukun jacleysi baa imanayo oo ah war wixii armay wax kaa khalkhalaysaa marka waxaa loo baahan yahay qof reer somalilana oo xukunka qabta oo dadka runta u sheega sidanay wax u jiraan somaliland hadda laba midun baa u yaala inay sidaa ay hadda yihiin ku qancaan oo limbo stateka waxa la yani limbo statuska waxa la yidhahdo ah yani in dhinacna aanay arrintooda udhicina meel dhexa iska taagnaato markay baasaboor ubaahan yihin ay xamar usoo doontaan oo ay dhib badan ka ka mutaan yani wixii waraaqee loo baahayay iminka ma jiro hal mashruuc oo somaliland laga fuliyo haddii moodayaan ummadda reer somaliland inay yani dowladoodu ay ay ay wax walba keento hal mashruuc oo dalka laga fuliyo ma jiro oo aanay dowladda soomaaliya saxeixin marka wax kasta oo laga soo fulinayo xaggaa loola imanayo halkanaa la yimaadaayo madaxweynaha soomaaliyeed wasiirka soomaaliyeed xamar fadyaal laga saxeixaa marka in dadka lagu maaweeliyo dowladnimo aan jirin oo aan adduunku ictiraafsanayn waxaa ka habboon iyagoo yima qeyb kamida dalka noqda oo xataa bal go-itaankoodaba ha ku dheganaadaan xamar ka sheega oo yidhahda xamar waa waa nagan dalka waa ila lena waa ila qaybsananaa premiershipki baan rabnaa prime minister baan ka noqonaa madaxweyne baan ka noqonaa laakiin waanu go-aynaaba xamar ka yidhahdaa uga khayr roon iyagoo dudmo meel la fadhiista oo hargeysa iska jooga halkaa ka yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa waa go-aynaa iyo iyo iyo iyo maaragtay waxyaalo la halmaala markaas anigu waxaan qabaa in ay tahay lagama maarmaan in aakhirka runta laga sheego oo wixii la doonaya xamar loo soo doonto meesha laga goaya xamar weeye meel kaloo ixtiraaq lagaga helaya ma jiro doodu meesha taala xamar weeye waxaan qabaa inay noo yimaadaan walaalaha iyaga jooga oo ay xamar wax nagala qabtaan
ugu dambeyntii cabdifatax iyadoo waraysigayga aan soo gunaanadayo maxay tahay kelmadaada maanta aada halkan uga faa'iideysanayso waraysigan radio toga herar adigoo de gees walba wax ka eegaya oo ka hadlaya
kelmadda aan rabay inaan uga faa'iideysto waraysigayga waxa weeye ummadda soomaaliyeed hadda waxay ku jirtaa muddo sagaal iyo labaatan sano ku dhow ayay dagaal active ah ku jirtaa yani waxaan kasoo bilaabaya weliba waxaan ka tegayaa intii dagaalada googooska ay socdeen de ilaa seventy ninekii ku sugan eighty eigtkii baan kasoo bilaabaya intaa burbur baa socday burburkii socday hal maalin laguma kabi karo ummadda soomaaliyeed waxaa la gudboon in at least cala alaqal in in in baarlamaanku uu yeesho wax bipartisan politics la yidhahdo aan xisbiyo loo fikirin inta hadda laga gaariyo xisbiyada laakiin wax la wada qabsado oo afkaarta kala duwane maaragtay lagu kala duwanyay inta meel la iska dhigo calal aqal afar shan shay oo laga wada shaqayn karo ummadda soomaaliyeed ay ka wada shaqayso oo sida niyadtami ay uga wada shaqayso oo ay kow ka tahay ammaanka iyo in ciidamada ammaanka la xoojiyo tababar ahaan loo xoojiyo guna ahaan loo xoojiyo integrationna loo sameeyo masalan hadda way kala faquuqan yihiin oo qoloba waxaa laga yaabaa ciidamadu iskuma habeysna in la isku habeeyo oo magaranaysa ay noqdaan ciidamo kala dambayntooda iyo waxooda ay u dhan yihiin marka waxyaalaha waa laga wada shaqeyn karaa baarlamaanka ka wada shaqeyn karaa ummadda soomaaliyeed baa kala shaqeyn karto waxyaalaha loo baahan yahay laga soo qaadi karaa waxaan ku gunaanadi lahaa hadda hore laynagama baranayn wada shaqeyne inta jibbadan hadda ay dhahayso dhawaanina gashay aynu ka faa'iidaysano oo bal calal aqal labada sano ama saddexa sano ee soo socda aan wax weyn oo muuqan karo oo afartan sano markay dhammaadaan aynu odhan karno ummadda soomaaliyeed waxaasaa la qabtay aynu aynu ku dhaqaaqno
dhegeystayaal intaasi waxaa ku dhammaaday guud ahaan waraysigii aanu la yeelanay xildhibaan doctor cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal waraysigan mid lamid a inta aynu ku kulmi doono waa bahdii toga herar oo idinla ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu